toddobaadkii tegey dalka yemen ayaa martigeliyey duqaymo culus oo beegsanayay kaabayaasha iyo halbowlayaasha dalkan magaalada sancaa ee caasimadda u ah dalka ayaana maalintii talaadada ee toddobaadkii tegey waxa ay oga dhigan tahay maalin aad u adag oo hawada magaalada oo dhan waxaa maalintaasi isku xidhay uura madow oo ka dhalatay duqaymaha ay ku garaacayeen diyaaradaha maamulka yahuudda iyo maraykanka dowladda maraykanka iyo maamulka yahuudda oo hal garab ah iskana kaashanaya weerarkooda ka dhanka ah dalka yemen iyo dadkiisa ayaa waxa ay fuliyeen duqaymo culus oo laayaan ah kuwaasi oo beegsanayay quduraadka dalka iyo goobihiisa istaraatiijiga ah ee muhiimadda ballaaran oogu fadhiyo dalka iyo dadka labaduba warshadda iyo dekedda magaalada alxudayda ee dhacda galbeedka waddanka waa mid ka mid ah goobaha muhiimka u ah reer yemen maamulka yahuudda iyo maraykanka oo iskaashanaya ayaana beegsaday in hal mar iyo laba marba ka badan duqaymahan ayaana waxaa ka dhashay burbur xooggan oo ku yimid dekedda magaalada laba maalin oo isxigtayna kayaanka sahyuuniga ah ayaa weerarro silsilad ah ku ekeeyey qaar ka mid ah magaalooyinka ugu muhiimsan ee dalka yemen waxa uuna beegsaday warshadda shamiindada samaysa iyo dekedda magaalada alxudayda magaalada sancaa ee caasimadda ahna kamaysan badbaadin cadowtooyada kayaanka saddex xarumood oo kuwa korontada ah oo lagu sii daray madaarka caasimadda iyo warshadda cumraan oo soo saarta shamiindada ayay diyaaradaha yahuudda duqaymo ku garaaceen waxaana duqaymahan ka dhashay sidaba ay warbaahintu horay u tabisay khasaarooyin lixaad leh oo iskugu jira kuwa nafeed kuwa hantiyeed iyo kuwa istaraatiijiyadeed sida ay kal sii horraysay iclaamisay wasaaradda caafimaadka ee taabacsan ururka xuuthiyiinta ee ka howlgala wujuudkana ku leh dalka yemen duqaymaha dhagaraysan ee ay yahuuddu la dhaceen magaalada caasimadda ah ayaa waxaa ka dhashay dhimashada ku dhowaad toban qof iyo dhaawaca sagaashan iyo saddex qof oo shacab ah iyadoo weli la tabayo labaatan qof oo geeri iyo noolal aanan toona lagu xaqiijin maamulka yahuudda inta uusan duqaymaha xiriirka ah ka fulin si guud dalka yemen si gaar ahna magaalada caasimadda ah ee sancaa dadka reer sancaa ayaa dareemayay xaalad cidhiidhi xagga nolosha ah kadib markii la waayey kaabayaal badan oo ay dadku si maalinla ah ugu baahan yihiin ama uu qiimahooda aad qaali u noqday duqaymaha yahuudda kadibna xaaladda dhanka maciishadda ah ayaa oga sii dartay reer sancaa hishaam alxamiidi oo ka mid ah dadka ku nool caasimadda warbaahinta niyu arabicna la hadlay ayaa sheegaya in ay wajahayaan xaalad aad u adag oo ka haysata dhanka kaabayaasha nololeed kadib duqaymaha laayaanka ah ee ay caasimaddu martigelisay inkastoo dhowaan uu madaxweynaha maraykanka donald trump iclaamiyey heshiis xabad joojin ah oo ay wada gaareen dowladdiisa iyo kooxda xuutiyiinta uuna ku dhawaaqay in uu maraykanka joojiyey duqaymihii uu ka fulinayay dalka yemen muqaabilka in ay xuutiyiinta iyagana joojiyaan beegsashadooda ka dhanka ah masaalixda washington haddana dadka reer yemen waxa ay shaki gelinayaan xasilooni dhab ah oo ka hirgasha dalkooda xuutiyiinta ayaa dhankooda carabka ku adkeeyey in heshiiska ay la gaareen maraykanka aanu soo hoosgelaynin colaadda kala dhexayso maamulka yahuudda iyo in ay sii wadi doonaan bartilmaameedsiga wax waliba oo yahuudda u nasab sheegta trump ayaa qudhiisa middan caddeeyey oo wuxuu sheegay in maraykanka aanu waxba ka gelin dagaalka ka dhexeeya xuutiyiinta iyo kayaanka sahyuuniga ah ra-iisul wasaaraha dhiiggacabka ah ee xukuumadda yahuudda benyamin netanyahu oo ka jawaabaya goodiga kulul ee maamulkiisa oga imaaday dhanka xuutiyiinta isaguna waxa uu ku hanjabay in ay iska dhicin doonaan xuutiyiinta haddii ay soo weeraraan iyaga oo aanan garab istaag ka sugeenin tabantaabiyahooda iyo daadihiyahooda maraykanka sida ay sheegayso saxiifadda wararka ee yadiicood axranood oo ku hadasha afka cibriga kadib beegsashadii u dambeysay ee ay xuutiyiinta ku bartilmaameedsadeen garoonka diyaaradaha ee bingorion ayna ku beegsadeen gantaal balastig ah oo hadafkiisa si toos ah u fuliyey ciidanka yahuudda ayaa ku goodiyey in ay qaadi doonaan weeraro ka dhan ah xuutiyiinta dadweynaha rayidka ah ee ku nool magaalada caasimadda ah ee sancaa ayaa dhankooda ku nool xaalad sugitaan iyo u fiirsasho ah iyagoona isweedaarsanaya arrimaha lasii saadaalin kara ee ay u wadaan maalmaha soo aadan haddii ay xaaladda sidan ku sii socoto xiisaddana ay sii siyaado caalamku kama warqabo xaaladda bili'aadannimo iyo xiisadda dagaal ee ay yemaniyiintu la nool yihiin in ka badan toban sano weerarada burburka xasilooni darrada iyo argagaxana waxa ay baabi'iyeen yididiilayaashii shacabka caalamku kama warqabo xaaladda bini'aadannimo iyo xiisadda dagaal ee ay yemaniyiintu la nool yihiin in ka badan toban sano weerarada burburka xasilooni darrada iyo argagaxana waxa ay baabi'iyeen yididiilayaashii shacabka kayaanka sahyuuniga ahna intaba uu dhisan yahay oo u haysto diyaarado iyo gantaallo ma jira cid damaanan qaadi karta in weeraradiisa uu ka joojinayo dalkeenna ayay leedahay haweenay ka shaqayso majaalka xuquuqda aadanaha oo u dhalatay dalka yemen azamaadka ay wajahayaan reer yemen waxaa ka mid ah mataar la'aan iyo socdaalladii xagga jawiga ahaa oo meesha ka baxay kadib markii uu maamulka yuhuudda shaqada ka saaray garoonkii diyaaradaha ee magaalada sancaa duqaymana uu ku ekeeyey tobannaan qof oo reer yeman ah islamarkaana u socdaalayay dalkooda ayaa ku xayiran dalalka urdun iyo cumaan sababa ku aadan diyaaradihii tegi jiray yemen oo shaqada joojiyey kadib markii uu meesha ka baxay madaarkii ay ku hiran lahaayeen tan iyo markii uu maamulka yuhuudda weeraradiisa ku bilaabay dalka yemen kuwaasi oo gaaraya toddoba weerar waxa uu kayaankani si gooni ah u beegsanayay kaabayaasha dhaqaale ee dalka yemen iyo halbowlayaasha nololeed ee ay ku tiirsan yihiin dadka yemaniyiinta ah xarumaha korontada warshadaha soo saara shamiindada goobaha shidaalka dekadaha iyo garoomada diyaaradaha ee ku yaala magaalooyinka alxudayda ee dhacda galbeedka dalka iyo magaalada caasimadda ah ee sancaa ayaa ka mid ah goobaha uu sida tooska ah u beegsaday kayaanka sahyuuniga ah islamarkaasina muhiimadda ballaaran oogu fadhiyo dadka reer yeman